xaflad ay ku qalinjibinayeen in ka badan labaatan iyo sideed arday islamarkaana ka qalinjibisay madrasada alfurqaan ayaa lagu qabtay degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose xafladan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qaybgalay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimowdiin waxgarad arday odayaal iyo sidoo kale waalidiinta ardayda qalinjibisay ugu horeyn qaar ka mid a marti sharafti kasoo qayb gashay munaasabada oo goobta ka hadlay ayaa si wadajira ugu baaqay ardayda in cilmigii la baray bulshada dib ugu celiyaan sidoo kalena faray ganacsatada inay taakuleeyaan goobaha waxbarashada gaar ahaan kuwa diiniga oo loo baahaya dadka kale muslimiinta wada heera ee heli kara arrintaas oo kale inay ka qayb qaataan markaskaas hadda markasulfaqaan cariish buu ahaa isagaa dhisa wadax kale waa madrasada taxfiidka keliya ee dhagax ah magaalada dhagaxa ka dhisan gurigana askaris ninkaa walaalkeena ilahay ku ilaamiyey maalkiisa allah u barakeeyo sadaqada iyo camalkaa uu qabtay allah subxaana wa tacaala maalkiisa ha ku barakeeyo sadaqada allah ka aqbalo dadka walaalaheena kale muslimiinta ah inayo ku dadaaman insha allahu tacala iyana ka rajaynaa ardayda qalanjabisada mid baan leahay aadna waa loogu celceliyey oo dadkii ugu horreeyey iyo culimadii iyo akhyaaqda ka hadleen ilmaha walaaligood yaa la sii deyn ilmaha yaa la fasixino magaalada yaa lagu sii deyn shalay soo quraanka xifdisnaa oo maanta u dawaacday qaar baa laga yaabaa inay sugayaanba qalanjabintooda inay madarsadii iyo waxbarashadiiba ay ka faaruqaan hawl ka khatarsanna male ilma shara qur-aanka bade ee qur-aanka xifdiye diinta ilaahay la baray ee walaalkii juhdigii ee dhaqaalaha iyo waktiga uu geliyey ee macallinkii uu maskaxda ku daashay in berita waa la sii daro in waxaa weeya aada faraha ka qaado maanta wax kaan la sii daran walaalihi ma jiro waalidiinta hadda ilmuhu u dhameeyaan qur-aanka ama qur-aanka ay u xifdiyeen aada buu u faraxsanyi laakiin faraxiina wuxuu ka ficnaan doonaa ninkii intuu ilmaha ku dadaalo tarbiyeyey ilaaliyey inuu ilmaha xawayaa diinta rabbi si fiican u qabsanayo ee toosiya ee qur-aanka xifdisiya qur-aanka hadda lafdigiisi unbaa la xifdiyey qiraa'adkiisa la bataa hadhay qur-aanka culum buleeya culum tusi kale la bataa hadhay tafsiirkiibaa hadhay sida hadda sheekh suldaanba uu ka dhawaajinay intuu ilmaha inuu barto oo hore u socdaa la rabaa ugu dambayntii maamulaha madrasada alfurqaan sheekh axmed maxamed xuseen ayaa ka warbixiyey aasaaska madrasada iyo heerarkii kala duwanaa ee soo mareen ardayda maanta qalinjabisay hade macadkaaway dugsigu waxaawaan in badan buu shaqaynaya magaalada dhanna way taqaan hadda inaan hebel iyo hebel iyo hebel waxamar sheegayso waxaa kugu filan inuu shaqaynayay ilaa iyo sagaashan iyo lixdii dadkii ka baxay baa anxaar caalam dalkoo dhan jooga meel ayna joogin oo ardada wax ka baran nima leh laakiin hadda intii dambe ee markaska khayr allaha siiya uu dhisay cawli yaa kasoo bilowday dafcadii intii dhagaxa laga dhigeen dib u nadaaminay dafcadii afraadba hadda qaadanaysa shahaadada oo qalin jebinaysa laakiin dee arda badan baa ka horeysay oon anaguba ka mid ahaa dad badanna ay ka mid ahaayeen markasku markaa si guud maamulkiisa iyo macallimiintiisu juhdi aad u badan bay wadaan waalidkana lama iloobi karo abbadan quruxda badan meena iska qalanine hooyii aabbaa iska qalay soo tarbiyeeyey saan u soo qurxiyey jasadkooday soo qurxiyeen annagana ruuxdaan u qurxinay qur-aankii baan ku shubnay iyagana jasadkay keeneen oo ilaahi subxaana watacaala baa ku manaystay inay ilmaha qalaan juhdi bay ku bixiyeen dhaqaalo ayay ku bixiyeen dadaalna way ku dabalaan waalidiintu way mahadsan yihiin